wal cilaaqaadka maamul dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka hadda ka dhexeey wuxuu ka mid yahay meelaha aan is leeyahay sida loo sameeyey si sida loo yani loo xaliyay ama loo wajahay si ka duwan oo ka ron ama loo wajihi kara ay ugu jirtay ka mid tahay dowladda dabcan dhexe ayaa laga rabaa maamuladan waa dalka qeybihiisi kala duwanaayo o dhan dowladda ayadaa laga rabaa inay isku hayso dadka iyo kalsoonida lasoo celiyo oo la waxeeyo mana u arko in horumar badan oo weliba khaasatan dhinaca siyaasadda ah la gaari karo haddii wada shaqayn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanay jirin marka arrintaasi waxay leedahay dareenkeeday leedahay waana rajaynaya madaxdu inay ku mashquulsan tahay in muxuua ay xalisanto arrimaha amniga sida ay u socdaan iyo institutionska amniga iyo ciidamada iyo waxaan isleeyahay sidan si ka fiican oo loo sameyn kara amni jirtay waa igu jirtaa laakiin dee dadka mas-uuliyiinta ee dalka taladiisa hayay unaa sida sida u arkay arrimaha kale dowladdu inay revenuegeeda kor u qaaday oo maxaanku irahday waxaysana waa meelaha waxay ka mid tahay horumarka laga sameeyey dhaqaalaha xaggiisa khaasatan dakhliga dowladda kor loo qaaday marka dee processkaas socdo oo wadadaas dheer oo safarka dee caqabadana way leedahay godad waa leedahay meelo taagmaa waa leedahay lakiin over all aniga nin waxaan ahay qof mar walba optimista ama qof mar walba rajo fiican qabo oo waxa fiican arka inta badan dalku inuu hagaagayaan arkaa rajadiisuna ay mustaqbalka fog ay fiican tahay